wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa magaalada hargeysa ka ambabixisay koox dhakhaatiir oo loo kala diraya degmooyinka iyo deegaanada somalilan kooxdan dhakhaatiirta ayaa loo dhammaystiray dhammaan qalabkii iyo daawooyinkii ay siin lahaayeen xoolaha somalilan wasiirka xanaanada xoolaha somalilan siciid sulub maxamed ayaa sharaxaya ahmiyadda ololahan iyo cudurrada ugu badan ee laga daaweyn doono xoolaha munaasabadan aynu isugu nimi waxa weeyaan sidai caadadu ahayd dhakhaatiir iyo dawooyin in la israaciyo oo dalka oo dhan howlgal laga sameeyo ama kambayn guud oo cudurrada xoolaha iyo daaweyntooda ah sida caadada ah saddexdii biloodbaa mar bay dhacdaa maadaama gobol walba iyo degmo walba ay ka jirto xarun caafimaad oo xanaanada xoolaha ah oo shaqadu si caadiya u socoto wixii ka taf dheeraada saddexdii biloodba mar baa la diraa tiimam wasaaraddu dirtaa si guud u soo wada mara dalka oo dhan gobol walba ka howlgala degmo walba ka howlgala dabeedna kambeynkaa wixii cuduree jira lagu cidhib tiro iminka sidaa horeba u sheegeen agaasimuhu u sheegay iyo wasiir ku-xigeenku wax cudurro oo aad u xun ama u liito oo laga soo qayliyey ma jiro laakiin sida caadada noo ahayd cudurradii jiilaalka ee nafaqadarrada ee uu ka mid ahaa sanbabka iyo caalka ayaa kolley daaweynta ugu muhiimsan ee la samayn doonaa ay tahay waxaa ka howlgeli doona haddii alla yidhaahdo saddex boqol oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal isugu jira ayaa hawshaa ka howlgeli doona lix iyo labaatan tiim ayay noqon doonaan tiimaamka baxayaa gobollada dalka iyo degmooyinka o dhan bay insha allah ka howlgeli doonaan muddo laba wiiga ayaa hawshu socon markaa hawshaasoo kambeynkii caadiga ahaa ee xoolaha ah sanadkana ilaahay wuxuu inaga badbaadiyey abaarihii marka waxaanu filaynaa maadaama bishii february dhammaad ay tahay maarshna inoo hadhay wakhtigii jilaalku inuu dabayaaqan yahay cawska baadka iyo biyaha la haysta ee dadku haystaana badi inay ka saari doonaan jilaalka